wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ku qabatay ololaha wacyigelinta wejiga labaad ee toddobaadka ka hortaga adeegsiga bacaha iyo ilaalinta badqabka deegaanka munaasabadda ayaa waxaa ku sugnaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada xukuumadda federaalk soomaaliya aqoon-yahano iyo madax ka socotay shirkadaha qaar ka mid a dhallinyarada hal abuurka leh ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in ay si joogta ah u sameeyaan wacyigelin ku aadan saameynta bacaha horta waa ruma markii hore dadku may fahamsanayn oo waxaa saameyn xoog lanagu yeeshay bacaha balaastigka ah taasoo haddii adeeg la qaadanayo haddii wax la soo qan wax walbay dadku ay isticmaali jireen inaan bulshada qaybta aan ugu aadannahay wacyigelinta dhanka dhibaatooyinka bacaha ee leeyihiin iyo qashinka uu leeyahay marka inaan ka wacyigelino wacyigelintaas waxaa ka mid ahayd sida eh, dhibaatooyinka bacaha sababtoo ah qashinka wuxuu ka imaadaa xanjeeroo meel aa ku tuurtay ama ashyaa oo caag yaroo biyo aa ku cabtay iyo bac yaroo suuqa aa ka soo gadatay waxba aadan ka dhiganin wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada xukuumadda federaalk soomaaliya xuseen cali xaaji ayaa bulshada ugu baaqay in ay iska ilaaliyaan isticmaalka bacaha ayaa dhibaatada ay leeyihiin cid walba waa waa waa og tahay waxay dhibaato u leedahay deegaanka xoolaha geedaha waxay leedahay caafimaad daro eh, dhibaato badanay leedahay wasaaradda waqti badanay ka shaqaynaysay in oo la joojiyo bacyaha soomaali eh, mark markeedii hore bac ma isticmaali jirin waxay isticmaali jirtay eh, qalabkaas maanta meeshaan noo yaalay isticmaali jirtay sababtoo ah wasaq ma laha dadka markii ay ku soo adeegtaane guryahaa la keenaayo waa la dhaqaayay meelaa la dhigaayo baca waxaa waaye hadda waa qofka waxbuu ku soo gadanaa kadibna waa tuuraa marka arrintaas iyade way- dowladdu wa- waxay ka fikiraysaa bulshada caafimaadkeeda iyo deegaanka eh, deegaanka inuu nadiif ahaado bacaha ayaa saameyn guud ku leh dadka iyo dunyada gaar ahaana xoolaha iyo geedaha waxaana dhowr jeer dowladda soomaaliya ay ku baaqday in lagu bedelo waxyaabo kale isticmaalka bacaha